waxaan horta u mahad celinayaa ilaahay na khalqay oo maanta suurtageliyay inaan halkan isugu imaanno xafladdan sharafta badan oo aan ugu soo xirayno dufcaddan tababarkii dheeraa ay soo qaateen waan arkayna maanta inay dhaarta ilaahay u mareen inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacaan shuruucdana ilaaliyaan aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay sharaf weynna ii ah inaan idinkala soo qayb galo oo aan xariga ka jarno oo aan maanta markhaati ka noqonno idinkoo dhammaystay sagaal bilood oo tababar adaga oo maanta aad diyaar u tihiin inaad dalkiina u adeegtaan oo aad difaacdaan aad iyo aad yaan idinku mahad celinaynaa qof walboo hawshaan ka soo qayb qaatay waxaa ladiin dhaariyay maanta oo ilaahay hortiisa aad ku marteen annaguna aan markhaati ka nahay inaad difaacaysaan dalkiinna diintiinna iyo dadkiinna shuruucda qaranka u yaalnana aad ilaalinaysaan waa mas-uuliyad aad iyo aad u weyn maxaa yeelay waxaad maanta ku dhaaratay inaad diyaar u tihiin inaad u dhimataan oo dhiiggiina u daadaysaan wax ka dambeeya oo ka dambeeya ma jiro qof ku hibeeya naftiisa dalkiisa inuu ku bixiyo wax ka dambeeya ma laha taas runtii waxay ka turjumaysaa xaaladdan ku jirno oo laydinku dhaariyey inaad difaacdaan dalkiina markuu nabadda yahay iyo marka uu colaad ku jiro dagaal ku jiro maanta dalku wuxuu ku jiraa colaad xaalad dagaal oo adag ayaan ku jirnaa oo aanan been laga sheegi karin waxaa loo baahan yahay marka inaan isu diyaarinno dalkan siduu nabad ku noqon lahaa oo aad madaxa ku qabsataan idinka iyo annagoo idin iyo shabaab dalkaan ma wada joogayno cid baa ku adkaanaysa waxaan aaminsanahay inaan ku adkaanayna annaga maxaa yeele annagaa xaqa annagaa ummadda matalna iyagu waa qowlaysato loo soo diray dalkan inay burburkiisa iyo dhibaatadiisa ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya dad ajnabi ah waxaan idin leeyahay wax walba waxaan waxaan ka shaqaynaynaa wax walba inaan aangeenno ama aan awooddeenna saarno ama dhaqaalaheena aan gelinno dhanka dagaalka marka idinka maanta oo laydiin tababaray ciidanka asluubta macnaheedu ma aha inaad ilaalinaysaan maxaabiis keliya waxaa la rabaa howlgallada dalka inaad ka qayb gashaan oo aan loo kala harin maxaa yeele wax walba waxaan idhi dhanka dagaalka hadday tahay dhaqaale hadday tahay awood hadday tahay khibrad wax walbaba maxaa yeele dalku wuxuu ku jiraa dagaal adag yuu ku jiraa oo loo baahan yahay inaan ka horeyno dalkan dalka inaan ka xoreynno qolooyinkan horarka ah oo dhibka ummadda soomaaliyeed ku haya oo aanan u naxaynin carruur ciroole dumar cidna aan u naxaynin oo diinteennii suubanayd oo wanaagsanayd oo muqadaska ahayd magaxxumada u sameeyey waajib waxaa nagu ah marka kulligeen inaan u istaagno sida caalamka kale dalkan inuu noqdo dal nabada waxaa ka dhigi kara nabad waa idinka waa annagoo idil wey qof gaara oo loo qoray dalkan inuu nabad ka dhigo ama dhiiggiis uu huro ama u dhinto qof gaara ma jiro kulligeen waxaa naga saaran waajibaad hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay ciidan nooc walbaba dagaalkaan aan ku jirno kulligeen waa ka wada qaybgelaynaa idinkaana ugu horreeya oo ka qaybgalaya maxaa yeele maxaa xaggee xabsiga ku ilaalinaysaan haddii dalkii uusan nabad ahayn waxaa loo baahan yahay in dalka aan ka xoreynno qolooyinkan dhibka ku haya oo nagu soo duulay oo nabaddeenna iyo horumarkeenna ka soo horjeeda carruurteenna iyo guryaheenna iyo caa'iladeenna aan ka ceshanno yaa loo baahan yahay taasna waa taad maanta ku dhaarateen oo ilaahay hortiisa aad kitaabka gacanta ku saarteen oo aad naftiinna u hibayseen annaguna ballan ilaahay waxaa nagu ah inaan idin hor soconno inaan idin garab soconno shacabka soomaaliyeed ee idin daba socdaan maxaa yeelay waxaa dal xoreeya dad wadaniyiina oo dalka dalka lexjeclo ka hayso ka naxaya shacabka soomaaliyeed waa u istaageen maanta waa u istaageen dalkooda inay difaacdaan idinkuna aad noqotaan hormoodka aad noqotaan idinka annagana wax walba oo awooddeenna ah inaan idhaahno dhanka dagaalka weeye oo aydan waayin wax alla wixii loo baahan yahy hadday noqoto qalab hadday noqoto agab wax kasta oo loo baahan yahay si loo guulaysto oo dalkan loogu soo dabaalo nabad inaan samayno waana waxaan ku khasbannahay waana waxaan u wada dhaaranay kulligeenn aan gacanta u saarnay insha allah waa guulaysanaynaa